tayeenta adeegyada caafimaad ee ay bulshadu helaan ayaa aad muhiim ugu ah fayadhowrka iyo badqabka bulshada iyo in bulshada ay ka badbaadaan xanuunada halista ah wasaaradda caafimaadka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo sidoo kale dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ayaa ah kuwa door muuqata ka qaadan kara tayeenta iyo horumarinta arrimaha caafimaad iyo sidoo kale in bulshada ay helaan adeegyo caafimaad oo hufan qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada doobley ayaa iiga warbixiyey doorka ay dhakhaatiirtu ku leeyihiin horumarinta iyo tayeenta adeegyada caafimaad waa mahadsantahay doorka ugu weynaa bulshada aan ku leenahay waxaa weeye waxaan nahay indhaha bulshada marka koowaad marka labaada xigto waxaan ka mid nahay waalidiinta xilka ugu badan uu ka saaran yahay bulshada daryeelidda bay-adda iyo daryeelidda caafimaadka xil weyn baa naga saaran boqolkiiba toddobaatan iyo shan baan dhihi karaa xilka annaga ina saaran yahay waayo dadkii wax usoo bartay bulshada annaga waayo in dadka waxa ayna aqoonin aan ka baraarujinno baraarujinno waa waajib muqadasoo na saaran mar walbo iyo xilli walbo inaan dadka aan ka baraarujinno waxyaabaha aan aqoonina caafimaadkooda waxyeello u keensanayo waa waajibna saaran mar walbana diyaar baan u nahay cid alle ciddii su-aalo qabto oo caafimaad rabto in wax looga kordhiyo ama wax looga sheegana diyaar baan u nahay mar walba waxaa lagu tayin karaa ama loo tayin karaa in markasta la kontaroolo xarumaha caafimaadka la ogaado daawooyinka imaanaya daydkooda xilligay dhacayeen expirekooda ee bulshada la siinayo daawada haddii expirekeeda uu yahay daawo dhow daawo tayale ma ahan sidaas daraadeed daawada waxay taya kulaan kartaa inay ay leedahay waqti dheer ama taariikh fog dhicitaankeeda ayna haysato hawo ama meel qaboban oo ay daawadii ay ku kulaanin tayadeeda saa ay ku dhammaystirmaysaa